Waaxda Caafimaadka Dadweyne (Iowa) ayaa soo warisay saddex dhimasho kale oo ka dhacday gobolka Woodbury sabab la xiriirta dhibaatooyinka Covid-19 iyo fadhi shan oo gobolka oo dhan ah. Laba boqol iyo afar iyo toban degenaansha degmada Woodbury ayaa dhintay tan iyo bilowgii fadhiga. Hadda waxaa ka dillaacay darsiin xarumaha daryeelka muddo dheer ah oo ku yaal Iowa, iyada oo aan wax dhibaato ah ka jirin ayada dareerka ee Waqooyiga Galbeedka Iowa. Caafimaadka degmada Siuland wuxuu leeyahay weli waxaan furan furitaanka rugta tallaalka oo la qorsheeyay Isniinta xarunta dhacdooyinka Tyson. Balaamadda waxaa loo qoondeeyaa dadka naafada ah ee guryahooda laga daweeyo iyo weliba shaqaalahooda daryeelaya. Saraakiisha ayaa rajeynaya in tani ay noqon doonto dhacdii ugu dambeysay ee tallaal. Si kastaba ha noqotee, xarun caafimaad oo mustaqbalka ah ayaa laga abaabuli doonaa iyada oo loo marayo Mary Bay Travelers Community House. Faahfaahin wali waa laga shaqeynayaa. Waxaa la qiyaasay in labatan boqolkiiba dadka degan degmada Woodbury inay heleen qadarkooda ugu horeeya ee tallaalka iyadoo afar dibic shan boqolkiiba ay labadaba qaateen. Saraakiisha ayaa sheegay in halista fatahaadda ee wabiga Missouri ay yaraan doonto sanadkan. Taasi waa sababta oo ah xaaladaha qallalan iyo heerarka barafka yar ee waqooyiga. Ciidanka Mareykanka ee Engineer ayaa kordhiyay xaddiga biyaha ka soo baxaya Galveston Point Dam oo u dhow Yankton, South Dakota, laakiin webigu weli wuxuu ku jiraa heer hoose oo u sii jeeda guuga.